نورنا نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaan inta uu socdana waxaa ka mid ah bandhig cilmiyeed ay samaynayaan carruur yaryar oo wax ka barta rowdada caynul islaam waxaad sidoo kale maqli doontaan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada waxaan meesha ka marnayn xubintii qadka teleefoonka carruurta ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
نورنا دستورنا ونظام الوجب
waa hagaag carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horrayn barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa xubinta qadka teleefoonka oo aan isbuucan idinkugu hayno carruur nagala soo xiriiray meelo kala duwan waxaana inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ee ku soo dhowaada waa hagaag dhegaystayaal markaana kusoo dhawaada xubinta qadka telefoonka oo ku baxda barnaamijka tarbiyada carruurta isla markaana toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan maanta waxaan xubinta kusoo qaadan doonaa carruur kala duwan oo nagala soo xiriirtay qaar ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolla dhaca wilayaadka islaamiga ah si toos ah ayaanu u gudugalaynaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته adigu ku bilaabi magacaaga wiil cabdi cabdullaahi aadan halkeed naga soo wacaysaa degmada jimcame waaya barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay ma la socotay waa ku su- waa ku cusubahay waaya kusoo dhawo barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad jeceshahay inaad uga qayb qaato barnaamijka tarbiyada toddobaadkan qur-aanka kariimka aynoo aqri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فسل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر waayahay yaad jeceshahay inaad halkan ka seento toddobaadkan hooyaday aabahaya macninkeyga waa maclamuunka rabti agsanaanaya waaya madrasadii idaacadda alfurqaan waaya madrasadii wax ka barataa madrasada abibakar sadiiq insha allah kusoo dhawo barnaamijka tarbiyada carruurta ee idaacadda islaamiga alfurqaan waa ku dhowahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta qaybta xubinta dhaqabka telefoonka markana aan siiyo dhegeystaha xiga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga xabsa maxamed ibraahim halkeed naga soo wacaysaa degmada salagle waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay haa su-aasha koowaad waxaad sheegtaa nasabka nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro kilaab maxamed bin cabdillah bin cabdilmutalib bin haashim bin qusay bin kilaab su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nebiga sala allahu calayhi wasalam lixdan iyo saddex barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa quraan hay-a noo aqri وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون waayo ugu dambeyn barnaamijka tarbiyada carruurta yaad ka salaamaysaa waad jeceshahay إذا عدا الفرقان ولا لهم مجاهدين السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga maryam kubayd halkeed naga soo wacaysaa laadayba barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad ugu soo talagashay inaad uga qayb qaadato quraan na akri بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waaya ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto هو أعطي المسلمين ضمانته هي إذاعة الفرقان waayahay anagana waan ku salaameynaa waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga أخي يعقوب halkeed naga soo wacaysaa waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala socotay ها su-aasha koowaad waxaad sheegtaa magaca nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro kilaab محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nabiga sala allahu calayhi wasalam
لحية سدح
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad jeceshahay inaad uga qayb qaadato قرآن aynoo akri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتذكر إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض فما بينهما وما تحت الأرض waaya ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto مسلمينك الجديد يعاد الفقر وليه وزي يديه waaya insha allah waxaan rajeyneynaa inaad kasoo qayb gasho barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadka dambe insha allah إن شاء الله السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga وين معنا halkeed naga soo wacaysaa دقمان شكو على الإسلام جوين
waaya barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay ها su-aasha koowaad waxaad sheegtaa nasabka nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro kilaab نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee وتوفي وله من العمر ثلاثة وستون سنة waayahay toddobaadkan maxaad usoo diyaarisay barnaamijka tarbiyada carruurta si aad uga qayb qaadato حديث aynoo عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له waayahay ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto مسلمين مالك استوعجوا جاران مجاهدين Hello.
asalaamu calaykum Alaikum salam.
adigoo ku bilaabay magacaaga David halkeed naga soo wacaysaa Jamaan.
Een, barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay Maya maya.
waayahay maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad toddobaadkan soo diyaarisay Qur'aan.
inoo akhri إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
waaya ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto walaalaha mus- muslimiinta ugu horeeyo amiirka sheekh abuu cubeida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga مصعب halkeed naga soo wacaysaa degmada saakow waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii hore ma la socotay haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana waad haysaa haa su-aasha koowaad waxaad sheegtaa nasabka nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro kilaab محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nabiga naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee لحظة صدح barnaamijka tarbiyada carruurta maxaad ugu soo tala gashay toddobaadkan قرآن hay بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب المذكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaanto mujaahidiinta meel kastay joogaan gaar ahaan magacyeeda waayahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga asiyaa xasan isaan halkeed naga soo wacaysaa magaalo kuweyn garow waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tagay ma la socotay maxamed ya haa su-aasha koowaad waxaad sheegtaa nasabka nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro maxamed maxamed bin cabdullaahi bin jaani jallib bin haasim bin cabdirabaas bin qisay bin kilaab waayahay su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nabiga sala allahu calayhi wasalam waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa qur'aan noo akri
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waayahay ugu dambeyn yaa jeceshahay toddobaadkan inaad halkan ka salaanto هو أبي المجاهدين قدم السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga وعائشة حسن halkeed naga soo wacaysaa عليكم من برو waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay ها waayahay su-aasha koowaad waxaad sheegtaa nasabka nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro kilaab محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الناصر بن كلاب su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nebiga naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee lixdan iyo saddex sano waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad usoo diyaarisay si aad uga qayb qaadato qur'aan noo akhri بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس على السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga بعيد عبد الرحمن حسن halkeed naga soo wacaysaa بدمي جماعة
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay ها
su-aasha koowaad waxaad sheegtaa nasabka nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro kilaab
محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nabiga sala allahu calayhi wasalam لحظة انفتاح waayahay toddobaadkan maxaad usoo diyaarisay oo uga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta قرآنك ممكن تعقله aynoo akri qur-aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waayahay ugu dambeyn yaa jeceshay inaad halkan ka silaanto
walaalaha mujaahidiinta
wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu adigoo ku bilaabay magacaaga xaliin cabdirashiid halkeed naga soo wacaysaa saako waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la socotay haa waayahay su-aasha koowaad waxaad sheegtaa mag nasabka nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro kilaab هو محمد بن عبد الله بن
su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nebiga sala allahu calayhi wasalam lixdan iyo saddex sano waayo uguyaad jeceshahay inaad halkan ka salaamto toddobaadkan macalimiinteeda مع السعدية مع الإفراح مع الرملة مع العاشة مع الإكرام مع الحفصة دمان مجاريد ملكة الجولان إذا عدى الفقام waaya annagana waan ku salaameynaa waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته asalaamu calaykum waalaikum asalaam waa adigoo ku bilaabay magacaaga
baab cusmaan xaaji halkeed naga soo wixeysaa degmada salagle waaya barnaamijka tarbiyada carruurta ma ku taxneed isbuuci tagay aa su-aal la isweydiiyey jawaabahooda diyaar ayaa u tahay aa su-aasha koowaad waxaad sheegtaa nasabka nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa laga gaaro kileeb محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن بن بن عبد مناف بن قصي بن كلاب su-aasha labaad waxaad sheegtaa da-da uu ku dhintay nebiga sala allahu calayhi wasalam لحيا سبع سنة maxaad barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa قرآن hay inoo akri قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waayay ugu dambeyn yaa jeceshahay inaad halkan ka salaamto مجاهدين markaana caruure waxaad ku soo dhawaataan su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah su-aasha koowaad waa imisa tirada gobollada dalka soomaaliya goormee ayuu dhacay dagaalkii beder waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabi doontaan insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan markanna waa bandhig ay sameeyeen ardayda rowdada caynul islaam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أجلتت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يومي اسمي عبد الرحمن وعارك تاروزر عن الإسلام فرع يكون يبرو ما أنت وحاروا الله حديثنا هل كان كسوجي الحديث الأول فضل الجهاد في سبيل الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري الحديث الثاني فضل طلب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه المسلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك حال طيب وأنت بغير والحمد لله هل لي أن أسألك سؤالا اسأل لي ما تريد سؤال من الخلفاء الراشدون جواب خلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه سؤال ما اسم أبي بكر الصديق جواب اسمه عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه سؤال من الفاروق جواب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤال من ذو النورين جواب هو عثمان بن عفان رضي الله عنه سؤال من أول من رمى سهما في سبيل الله جواب سعد بن أبي وقاص من أول من صلى سيفا في سبيل الله جواب زبير بن عوام رضي الله عنه سؤال من سيد الشهداء جواب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سؤال من قتل حمزة بن عبد المطلب جواب قتله وحشي بن حرب جزاك الله خيرا ولك أيضا
مدرستي مدرستي أتيتك صغيرا من بيتنا بعيدا ولم أذهب كبيرا أنت أبي وأمي بعطفك جديرا هيا هيا نحو مسجد أدق أدق صلي واعبد قم فتوضأ واشرح صدرك كبر كبر اركع واسجد يا إلهي يا إلهي يا مجيب الداع وقتي إنني طفل مؤدب ومؤدب واجباتي اجعل يوم سعيدا واكسر البركات mustaqbalka haddaa weynaataan maxaad jeceshiin inaad noqotaan ganacsato maad noqohaysaan macallimiin maad noqohaysaan haye maxaad noqohaysaan جهينا نقنينا
يا سائلي عن مدبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قولي لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل صادع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدعاء أسماء شكر أدين مقعا اسمه يوسف سؤال من كويدين كرا ها مركب مسقط لك الأذكارت الأقرياء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مركب الله صعب أذكارت الأقرياء غفرانك مركب الهرد أذكارت الأقرياء بسمك اللهم أموت وأحيا اللهم قني عذابك يوم سبعت عبادك مركب مرك أقول لا بعد كرتيل أقرأ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مرك أقول سقط كرتيل أقرأ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور مرك العنتين ويا بسم الله مرك أول إلو بسم الله في أوله وآخره كرا ولك إيفا قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين نصلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشقيت بالفاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
طول المدى والعلا في الحيقة نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay hase ahaatee markan waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlaya sida u tarbiyeynaysaa carruurtaada waxaana aalaaba halkan ka soo jeediya ashaykhu lwaalid cabdulilaah abu khaalida
قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نقطة سيدات وخلافه كجرو وأنه منهج النبي كقال أحسن سنة المها الله تربيينه المربي الأول من النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رؤوس الأطفال ويشعرهم بحبه لهم نبي وحاه هو الماء مدحه صراحة والدرنسية إنه تشعلي هي يمودديس إنه آدو تشعلي من الدرنسية فكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم qoysaska reer ansaarada magaalada la deganaa intuu nabigu soo booqdo buu ilmahooda madaxa u salaaxi jiray oo ilmaha yarna uu salaami jiray laftooda mar wuxuu soo maray nebigu sal slam jacfar radia allahu canhu wahuwa sabiyun yalcab famasaxa calaa ra'sihi alaaan saddex goor ayuu madaxa ka masaxay gacanta ka mariyey wamasaxa ra'sa cabdillaahi ibni hishaam wadacaa lahu isagoo yar buu wiilka ninkaasna madaxa u salaaxay waana u duceeyey waa markii hooyadu u keentay isagoo yaroo la sido buu madaxaana u salaaxay waana u duceeyey isagoo yaroo hooyadiisi daya nabiga loo keenay nabigu saasuu sameeyey markaad madaxa salaaxidda iyo naxariistaas waxay ilmihii ku beerayaan naxariis iyo xub qofkii ay jeclaadaan uu xaggii qalbigiisa ay usoo ay qalbigooda isaga raaco ayay keenaysaa ama innaga soo maaha dadkeenna maanta jooga qaar badan oo ka mid ah waxay ku bedelayaan arrintaa waxay ku bed- bedelkeeda darabaad meeshuu nabiga madaxa ka masixi jiray iyagoo madaxay ka garaacayaan ilma madaxay ka garaacaan markaasuu difligii ama cunugii wuxuu korayaa isagoo ah caniidan qaasiyan mid madax adag oo qalbi adag naxariisba lama soo tusin oo raxmaddiiba laga siibay laga siibay ilaa maa sha allah ilaa dad naxariista mooyaane dadka maanta waxaa qalbi adeegan iyo keenaya dhibtan iyo ilmaha uu maaragtay madax adeega keenaya dib maba soo arag waxa- waxaan waxaan ahaynba kuma soo korinba ilmuhuna wuxuu uun waa xaashida cadabar wixii lagu qoro unbaa ku ku sugmaya arrinta sagaalaad ee ka mid ahayd dhaqanka nabiyullahi maxamed sal l slam innaguna maanta aan kaga duwannahay kaana yudaacibu alatfaala wa yumaasixuhum wuu koolkoolin jiray ilmaha wuuna la kaftami jiray waana salaami jiray waxay doonayaanna wuu u yeeli jiray weliba isagoo hawlaha kuwa ugu culus ku jira mar buu sal l slam nebigu salaadda u soo baxay salaatu duhur bay ahayd ama casar bay ahayd isagoo sida xasan alxasan أول حسين سيد رواية قارن شيئا فتقدم إلى الصلاة صلاة دي النبي ضدك هرمر يسود تجيو فوضعه بجانبه كي يرانا دين عيسى يودي ثم كبر للصلاة النبي صلاة دي بقلي فصلى صلاة دي النبي قد قلي فلما سجد أطال السجود النبي مركو سجود دي قلي سجود دي كل راضي كل راضي كل راضي تفكير وكذا سجود سنين فلما انتهت الصلاة صلاة دي مركي دماتي ولا قبحي dadkii nebiga waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahayow sajdad aada u dheer sujuud aada u dheer baad gashay sujuud aada u dheeraysa ayaad gashay waxaanu u malaynay inay wax kugu dhaceenba ama waxay kugu soo degay nebigu wuxuu ku yidhi fa kullu dalika lam yakun waxaasaa sheegaysan jir ma dhicine walaakina ibnii artaxalanii wiilkayga ayaa dhabarkayga koray waa xasan ama xuseen wey anoo sujuudsan wiilkayga dhabarkayga fuulay raaxeel buu iga dhigtay irtaxalanii gaadiid buu iga dhigtay فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته waxaan ku hoday oo dhibsaday inaan ku degdego ka dedejiyo ilaa uu ka gudanayo dantiisa hataa dhammaysanayo dhabarka iskaga cayaaray wuxuu u jeedaa inuu ilaa uu ka dhirgayo ciyaarta oo dhabarkayga dushiisa ku cayaarayo oo markaa iskii iyo ikhtiyaarka uga degayo saasaan sujuudda u dheeraya wax kale ma dhicin yaa maanta taa samayn laha qof samayn kara ma inugu jira ama hataa wax u eg samayn karaa gabadha la yihahda umu khaalid bintu khaalid iyaduna waxay leedahay radi allahu canha wutiya rasuulullaahi bihiyaab nebiga waxaa loo keenay dhar baa loo keenay khamiis ayaa ku jirta qidcad baa ku jirta madow dharkaas markaasuu wuxuu yidhi man tarawna naksuha haadihi alkhamiisa yaanu u gelina yaad u aragtaa inau gelina iyo ku habboonta in loo geliyo fauskita alqowm cidna ma hadlin qaala ituunii biummi khaalid waa gabadh yar weeye ummu khaalid buu nebigu u bixiyey ummu khaalid ii keena fauutiya bihi nabiyu sal ly salam wa fii riwaayatin muuqaal beenoo waxay leedahay dharkaa nabiga dhar loo keenay qamiisad baa ku jirta madow nebigu wuxuu yidhi yaa baarta u aragtaa inuu gelino waa la aamusay umu khaalid ii keenu nebigu yidhi nebigaa lay keenay riwaayadna waxay odhanaysa waxaaba la keenay iyadoo la sido cunug yar inay kutusa iyadoo la xambaarsan la sidoo la keenay alxaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahy raximahullah wafiihi ishaaratun ilaa siqari siniha idaaka waxay tusaysaa umu khaalid markaa in qof yar ahayd bay tusaysaa mar haddiiba la sidayba marka umu khaalid waxay leedahay nebigaa ii geliyey maryihii igel gacantiisa igu geliyey markaasu wuxuu igu yidhi wuxuu dhahay ablii wa akhliqii ablii wa akhliqii macnaheed waxa weye carabtu waxay yidhahdaan marka qofka dhar cusub gashado macnaheed waxa weye dharkaasu dushaada ha ku duugoobo insha allah cimrigaa kuu dheerayo oo dharkaa dhammayso oo ha duugoobo dushaada ha ku duugoo ku go'go' laba goor igu yidhi bay leedahay gabadhu carabtuna saas weeye qofka waxay ka wadaa ducaada uga jeedaa oo qof waxay ugu ducaynayaan bituuli baqaa qofka lala hadlayo inuu ilahay cumrigiisa dheereeyo noloshiisu dheeraato dharkaasna oo dushiisa maarata ku duugooba ayaa loogu ducaynayaa markaas waxay tihi muqaalba weli sheekada wata waxay leedahay fajacala yanduru ilaa caalami alqamiisa wuxuu eegayay nebigu qamiisadii u geliyey buu eegayey wayushiiru biyadihi ilaya anigu farta igu soo fiiqayay markaas wuxuu leeyahay ya umu khaalidin haadaa sana ya umu khaalidin haadaa sana wa sana waxa wey bilisaan alxabashiya waxa laga yaba gabadhaas inay ahay dadkii ka dhalatay qoys ka mida qoysaskii xabasha u haajiray oo xabashi wax ka garanaysay marka sana waxa weeye bilisaan xabasha ama carabka xabasha ama luqada xabashida waxa weeye waa jamiil weeye waa shay wanaagsan weeye umu khaalid waa dharku ugu wanaagsan yahay dharkan wuu fiican yahay marka saasuu nebigu ujeeda sal slam wakharaja rasuulullah sal slam ilaa acaamin duciya lahu maalina nebigu cunto loogu yeedhay buu aaday fara'aa xusein ibnu caliyin wiilku awogow aha wuxuu arkay yalcabu maca sibyaan oo ilmo kale bannaanka kula cayaaraya fa araada sala allahu alay slam an yaahudahu nebigu wuxuu rabay inuu xuseen soo qabto oo qaado fa jacala sabiyu yafir haahuna maratan haahuna ilmo yaroo ka carcararaya nebiguna daba ordaya kii yaraabaa ordaya marba nebiga ka farabaxsanaya nebiguna daba ordaya fa jacala rasuulullah sal l slam nebigu wuxuu sameeyey wuxuu bilaabay inuu yudaaxiku inuu ka qosliyo oo ilaaxiqhu daba cararo haleelo xataa ahadahu nebigu ilaa soo qabtay kii yara ka carcararayay fa wadaca ixdaa yadayhi taxta dahrihi sida ilmaha loo qaado gacantu dhabarka ka mariyey saasuu maaratay xowdka ugu soo qabsaday ama laabta ugu soo qabsaday markaasuu weliba afka afka u geliyay oo ka shumiyey saasuu markaa nebigu ilmaha ugu naxariisan jiray saasuu ugu naxariisan jiray saasuu la cayaari jiray haakadaa yudaacibu siqaara wa yumaasixuhum sidaasuu nebigu ugu koolkoolin jiray ilmaha yarar uu la cayaari jiray oo isu jeclaysiin jiray hadduu arkana wuu salaami jiray iyagoo meelaha maraya ilmaha yar wuu salaami jiray kaana anas ibnu malikin radia allahu canhu idaa mara calaa sibyaani idaa mara calaa sibyaanin sallama calayhim anas ibnu maalik oo tarbiyadii nabiga dee kusoo tarbiyoobay ayaa markuu weynaa ilmaha yarar meelaha maraya ayuu iska salaamaya markaasuu wuxuu odhan jiray kaana nabiyu sala allahu alay wasalam yafcaluh nabigaa saa samayn jiray ilmaha salaami jiray innaguna xaggan maanta arrintaa ka joognaa dadkeena inta badan danba kamada ilmo inay salaamaan inay la kaftamaan inay koolkooliyaan inay la qoslaan bal qaarkood waxay aaminsan yihiin arrintaasu inay waqti lumis tahay ilmo yar maxaa lagala cayaaraya waqti loogu luminaya iyo shaqooyinkii oo lagu cayaarayo la dayacaya inay tahay bay u arkayaan ma oga lacibka ilmaha lala cayaaraa inuu u kordhinayo bislaansho xagga caqliga ah iyo baraarug oo ku beerayo jacayl qalbigooda ku beerayo iyo qofka maaragtay la cayaara inay usoo dunmayaan oo jeclaanayaan xagga salaanta iyo gacanqaadka ilmahana maanta qof ilmo yaroo meel maraya gacan qaaday ama salaami maba arkaysid arrintaasna waa arrin dhaqankii nebiga aada uga duwan oo loo baahan yahay nafta inaynu barro oo ku laylino insha allah tacaala هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
carruura intaanan ka bixin barnaamijka waxaan mar kale dib idiin xusuusinayaa su-aalaha laydinka rabo toddobaadka soo socda su-aasha koowaad waxay tahay sheeg gobollada uu ka kooban yahay dalka soomaaliya su-aasha labaad waxaad sheegtaa goormo ayuu dhacay dagaalkii beder waxaan idiin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabi doontaan guud ahaana intaas ayaan jimcadan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
راية النصر الأبي قد مضت أيام